أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي رحمه الله تعالى كتاب الزكاة هذا متكني كتاب الزكاة والزكاة كتاب كيدي وهي أحد أركان الإسلام zakadu waa tiirarka islaamku uu ku taagan yahay mid ka midow yakfuru jaaxiduhaa qofkii diida uu gaaloobi fi zakaati almujmaci calayha zakada culimmadu ay isku waafaqday inay waajib tahay qofkii yidhaaha waajib ma aha uu gaaloobi maxaa yeelay wuxuu inkiray rugni ka mida arkaantii islaamka bikhilaafi almukhtalafi fiiha laakiin sakada laysku khilaafsan yahay qofku hadduu inkiro ma ku gaaloobay maxaa ka mid a sakada laysku khilaafsan yahay ka sakaati rikaazi wa maali sabiil wixii dadkii horeo jaahiliyada ah ay meesha ay ku duugteen qofku hadduu helo uu soo fagto zaka ma ka waajibe mise ka waajibi maayo waa khilaaf wa maali sabiil qofka saqiirkaa maalkiisa iyo xoolihiisa zaka ma ka waajibtaa mise kama waajibto culimmadu way isku khilaafeen sida raajixa labada mas'aleba imaamu shaafici wuxuu leeyahay sakadooda waa waajib waa rikaaska iyo maalusabi walaa budda waxaa laga maarmaan uu ku yihi sheekhu min niyati zakaati qofku markuu sakada bixinayo inuu sakada niyeysto waa waajib imaa cinda casliha min almaal markuu maalka ka goynayo qismigii masaakiinta markaasuu niyada la iman wa imaa cinda dafcihaa lilmustaxiqiin ama markuu u dhiibayo dadka masaakiinta ah ee mutaystay sakada markaasuu niyada la iman oo wuxuu niyeysanaa ka haadaa kani zakaatu maali waa maalkayga sakadiisii aw sadaqatu maali almafruuda ama waa maalkaygii sadaqadiisii waajibka ahayd saasuu leeyay wamacluumu waxaa la ogyahay ana niyata maxaluhaa alqalbu meesha wax laga niyeysto inuu yahay qalbiga wanudqu bihaa in lagu dhawaaqo niyada laakiin waa sunna liyusaacida alisaanu alqalba si ay markaa carabka iyo qalbigu ay isku saacidaan walahu wuxuu iska leeyahay shaksigu an yuwakila fi niya inuu niyada qof u wakiisho uu yidhaaho niyadan kuu wakiishay masaakiintiina u qaybi maalkii zakada way bannaan tahay wahiya zakadu qismaani laba qaybood wey waa zakaatu maal wa zakaatu badan waxay u qeybsantaa zakaatulmaal iyo zakaatu lbadan fa zakaatu lbadan hiya zakaatu lfitri zakaatulbadan waxaa la yidhaha waa zakada la bixiyo markii ramadaanku uu dhammaado maalinta ciidda ah zakaatu lfitri ee waxaa la yidhaha zakaatu lbadan wa ama zakaatu lmaal zakada la yidhaaho zakaatulmaal fahiya ismun waa magac liqadrin makhsuusin magacaasoo u sugnaaday qadar la gaar yeelay fii maalin makhsuus qadarkaasoo laga bixinayo maal gaara yajibu sarfuhu qadarkaasoo in loo leexiyo ay waajib tahay liasnaafin makhsuusa qaybo gaara oo fuqaradii iyo masaakiintii iyo ayaa la siin wa shuruuduhaa alcaama fii kulli alasnaaf arbaca sakada shuruuddeeda oo asnaafta dhan qaybaheeda dhan loo shardinayo afar shardigu alxuriya waalislaam waannisaabu wa tacayunu lmaaliki alxuriya qofka sakadu ay ku waajibayso waa inuu yahay qof xora addoonkii wax sakaahay waajib kuma ahan isaga waalislaam islaam la yidhi maxaa bahay qofkii gaalka ahaa wax ka weynuu dayacay sakada wax ka weyn ayuu dayacayoo waa towxiidkii wanisaabu nisaabkiibu nisaabna waa shardi maalku inuu nisaab kuu gaaro wa tacayunu lmaaliki maaligu inuu shaksi gaara yahay waa shardi shaksi gaara la yidhi maxaa baxay xoolihii waqafka ahaa xoolihii waqafka ahaayoo masaakiintao dhan lagu waqfay sakadoodu waajib ma ahan leanna waxaa weeye waqafka maali gaarah oo iska leh ma lahan waa xoolo ilaahay dartii loo waqfayo qaala shaykhu raximah اllahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi anwaacuhaa anwaacu zakaati zakada noocyadeedu kahiiratun waa mid fara badan noocyada laga sakeeyo way fara badan yihiin fa minhaa noocyada laga sakeeyo waxaa ka mid ah zakaatu dahabi waalfidati zakada dahabka iyo fidada ayaa ka mid ah liannahu xilligii nabigeena sala allahu calayhi wasalam lacagaha la isticmaali jiray oo wax lagu kala iibsan jiray waxay ahaayeen dahabka iyo fidada lacagaha dahabka iyo fidada xilligaas lacagay ahaan jireen wax lagu kala iibsado waxaa hadda la mid ah maa qaama rawaajahumaa min kulli naqdin min annuquud waxaa la mida lacagaha hadda dahabka iyo fidada booskooda wixii istaagay oo dunidu hadda lacag ahaan ay u adeegsato iyagana in laga sakeeyo waa waajib leanna waxaa weeye waxaa loola dhaqmaa sidii dahabkii iyo fidadii xilliga nebiga sala allahu calayhi wasalam loola dhaqmi jiray ayaa lacagahan haddana loola dhaqmaa dahabkii iyo fidadii waxaa la haleeshiin lacagtii soomaaliga doolarkii birtii lacag sacuudiga riyaalka lacagta junayh la yidhaaho wixii lacagahoo dhan waa waajib in laga sakeeyo lacagaha anwaacdoodao dhan in laga sakeeyo waajib wey leanna waxaa weeye waxay taagan yihiin booskii dahabka iyo fidada ayay taagan yihiin wa hiya zakadu waajibatun waa waajib calaa man shaksi ayay sakadu ku waajibtaa shaksigaasoo malaka milkiyey cishriina labaatan oo mihqaala min mihqaalin mihqaal ah labaatankaas mihqaal oo min adahabi ee dahabka ka mid ah dahabkaasoo alkhaalisi ee saafiga ah wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala labaatan mihqaal oo dahab saafi ah marba haddii aada haysatid waajibay sakada kugu ta annahu sheekhu wuxuu doonaya inoo ishaaro ama unoo tilmaamo nisaabka dahabka waa intee nisaabka dahabka intee wo nisaabka dahabka waxaa weeye waa labaatan mihqaal labaatan mihqaal marba haddii dahabkaagu gaaro inaad ka sakayso waajib wey labaatankaa marka mihqaal mihqaalku waxaa weeye waa mawaasiin iyo maqaadiir qadiimiya wey waa waxyaalo wax lagu miisaami jiray xilligii hore ayaa mihqaal la oqoon jiray laakiin innaga hadda xilligeennan aan joogno mihqaal waxba laguma miisaamo waxa wax lagu miisaamo oo innagu aan naqaano waa garaan idan marka cishruuna mihqaalan waxaa la mid noqonaya siddeetan iyo shan garaan wey siddeetan iyo shan garaan marba hadduu dahabkaagu kuu gaaro in laga sakeeyahay waajib wey leanna waxaa weeye mihqaal kasta halkii mihqaalba wuxuu u dhigmaa waa afar garaan iyo rubuc halkii mihqaal waa afar garaan iyo rubuc marka waxa weeye marka haddaad samaysid yacni arbaca nuqda khamsa wa cishriin fii cishriin mihqaal haddaad sidaa isugu dhufatid waxaa kuu soo baxaya siddeetan iyo shan garaana kuu soo baxaya leanna waxaa weeye halkii mihqaal waa afar garaan iyo labaatan iyo shan rubuc waa labaatan iyo shan macnaa labaatan iyo shan riigow waxaa hadda riigada loo yaqaano way labaatan iyo shanku halkii mihqaalba intaasuu noqon idan marka maxaa kuu soo baxaya siddeetan iyo shan siddeetan iyo shan garaan ayaa kuu soo baxaya inuu yahay nisaabka dahabka lacagaheennan marka soomaaliga ah iyaduna nisaabkeedu muxuu noqon leanna waxaa la haleeshiin lacagahan soomaaliya ha noqdo ama junay ha noqdo ama lacagaha birta la yidhaha ha noqdo ama lacagaha doolarka la yidhaaho ha noqdo waxaa mar walbaba la haleeshiin lacagaha dahabka iyo fidada marka lacagtaada haddii ay kuu gaarto siddeetan iyo shan garaan hadday kuu goyn karto lacagtaada inaad ka sakayso waa waajib ama doolar hayso ama lacag soomaali hayso ama hayso riyaal sacuudi hayso waxaa mar walbaba halbeeg ah halbeeg waxa ah oo mar walbaba la haleeshiinayo waa dahabka iyo fidada haddii markaa siddeetan iyo shan garaan yacni lacag u dhiganta qiimaheedu intaa yahay haddii milkigaaga ay ku jirto inaad ka sakayso waa waajib dhinaca fidada markii la yidhaaho sheekhu uu ka hadlo wuxuu yidhi ow amase mi-atey dirhamin ama laba boqol oo dirham qofkii milkiya oo min alfidati fidadii ah fidadaasoo alkhaalisati ee saafiga ahayd sheekhu wuxuu ka hadlay fidada muxuu ku yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala qofku haddii laba boqol oo dirham uu wato laba boqol oo dirham hadduu haysto milkigiisa uu ku jiro oo fido ah isagana inuu ka zakeeyo waa waajib liannahu nisaabka fidadu waa laba boqol oo dirham wey nisaabka fidada idan marka laba boqol oo dirham dirhamku wuxuu ahaa shay mawsuun ah oo isaga nafsadiisaa miisaan la saari jiray wax la miisaamo u ahaa ee ma aha caddi ma aha wax la miisaamayo ayuu ahaa laba boqol oo dirham laakiin hadda maadaama dirham oo fida ahoo lacag ahaan u samaysan hadda adduunka kama jiro dirham lacag ahaan hadda u samaysan adduunka caalamka kama jiro waxaan hadda yacni imaaraadka lacagahan ay isticmaalaan oo magaca ay ugu yeeraan lacagta dirhamka ay yidhaahaan iyo midkan kitaabka uu sheegayo mi-atay dirham ah shaqo iskuma lahan leannu lacagahan imaaraadku ay isticmaalaan waa xaashi warqadu warqadu waxay isticmaalayaan waxa kitaabku sheegayana waa lacag fida ah oo ka samaysan fido caadiyahoo oo cad wey waa bir aada u cad fido ah oo sidii lacag ahaan loo gooyey kaas way waxa kitaabku sheegaya idan marka imaaraadka lacagahan laga isticmaalay dirhamka yihaahaan kaas loolama jeedo midka kitaabka uu ka hadlay idan marka fidada iyada markii la yidhaha garaan ahaan laba boqoloo dirham markii la yidhaaho garaan ahaan ha loo bedelo garaankeedu wuxuu noqon waa shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaan shan boqol iyo sagaashan iyo shan ayay noqon shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaan qofku hadduu haysto oo fido ah isagana inuu ka zakeeyo waa waajib waxaala alxawlu waxaala uuna soo wareego alxawlu sanadna uu soo wareego walxaal sanad uu soo wareego hiya lacagtaasi fii milkihi shaksiga milkigiisa ay ku sugantah wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala lacagahan marka la leeyahay dahabka iyo fidada iyo wixii la midaba ha laga sakeeyo marka la leeyahay waxaa shardi ah in sanad uu soo wareego adigoo lacagtaas milkigaaga ay ku jirto waa in sanad la gaaro lacagtii haddii lix bilood iyo toddoba bilood ay milkigaaga ku jirto oo sanad aan la gaarin inaad ka sakaysahay waajib kuguma ahan leannahu shuruudda sakadu ay kugu waajibayso waxaa shardi ah in hal sano ugu yaraan shayga milkigaaga uu ku jiro waa shardi xikmada loo tashriiciyey ama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jideeyey sakada bixinteedana waxaaba ka mida sideedaba tadhiiru lmusaki xikmada loo tashriiciyey maxay tahay xikmada loo waajib yeelay sakada haddii la yidhaaho waxaa ka mida tadhiiru lmusaki qofka sakada la baxaya ayaa lagu dahiraa waa dembi dhaaf dembi dhaaf dembi dhaafaad ku heli waxaa kaloo xikmadeeda ka mida shukrullaahi calaa nicmati lmaal maalku waa nicmo ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaala nicmadaas marka shukrigeeda waxaa ka mid a in sakada aad ka bixisid sakada inaad ka bixisid waxay ka mid tahay ashukru calaa nicmati almaal waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinka loo jideeyey sakada attakaaful alijtimaaci in ummadda ama bulshadu ay iskafaalo qaadaan oo is isaacidaan oo isgacan siiyaanoo cuqdad aysan dhex marin qofkii qaniga ahaayo maalqabeenka ahaa iyo qofkii faqiirka ahaa inaysan wax cuqdada dhexdooda aysan marin leannahu qofkan faqiirka ah hadduu isagu aaminsan yahay qofkan walaalka ah maalkiisa hadduu siyaadaba jeebkaagaa siyaadaya oo lacagaad ka heli sanadkiiba mar uu zaku ku siin hadduu aaminsan yahay liannahu mahmaa qofka nisaabka uu kordho maxaa siyaadaya qadarkii masaakiinta uu siin lahaana waa siyaadaya qofkan faqiirku marka hadduu aaminsan yahay walaalka mahmaa maalkiisu bato oo ribixiisa iyo faa'iidadiisu ay badataba adigana waxa uu ku siinayaa badanaya hadduu aaminsan yahay dadkii waxaa imanaya inay isjeclaadaan maxaba bayna alghaniyi waalfaqiir dadkii qaniga ahay masa yacni maalqabeenka ahaa iyo qofkii saboolka ahaa way isjeclaanayaan laakiin haddii qofkii aan waxba la siinayno faqiirku uu aaminsan yahay wax zako ah inuusan maalka walaalkii uusan ka helaynin waxaa laga yaabaa inuu u qaado xiqdi uu u qaado iyo xasad inuu u qaado maalka walaalkii waxaa kaloo ka mid a min xikmati tashriic xikmooyinka loo jideeyey sakada waxaa ka mid a alimtihaal liamri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam in la qaato amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qaadashada amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala imtihaal limri liamri illaahi wa amri rasuulihi sala allahu calayhi wasalam in amarka ilaahay iyo amarka rasuulka qofka uu qaadanayo inta uu sakada bixinayo waana manqabo iyo ammaan aada u weyn leannu qofku sakada hadduu bixinayo faa'iido waxaaba ugu filan ama ammaan ugu filan inuu markaas ku dhex jiro howl uu amray ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam liannahu ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waaladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim dadka hantida haysta ee lacagta haysta oo haddana sakadii aan ka bixinaynin fabashirhum bicadaabin aliim ugu bishaaree inay leeyihiin cadaab naftooda xanuunjiya yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum hada maa kanastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknisuun yacni dhabaradooda iyo wejiyadooda inta maalkii oo laga dhigay naaru jahannam inta looga gubo ayaa waxaa la leeyahay haadaa maa kanastum lianfusikum waa wixii aada akoonka ku kaydaysan jirteen oo masaakiinta aada u diidi jirteen faduuquu dhadhamiya maa kuntum taknisuun wixii aada kaydaysan jirteen bal xanuunkeeda dhadhamiya ayaa la leeyahay dadka aan sakada bixinayn marka faa'iidada ugu weyn oo qofku ka helayo maxay tahay waa imtihaalu amri illaah wa amri rasuulihi sala allahu calayhi wasalam wa xaala alxawlu sanadkiina uu soo wareegay walxaal hiya lacagtaasi fii milkihi shaksiga milkigiisa ay ku sugan tahay imisaa laga bixin marka lacagihii lacagihii qadarka laga bixinayo ayuu kuu sheegi sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ku leeyahay wayukhriju wuu bixiyaa min dalika almadkuur oo madkuur muxuu yahay min annaqdi lacagihii dahabkii fidadii qofku wuxuu ka bixiyaa rubuca alcushri rubculcushriyuu ka bixin rubculcushri maxaa loola jeedaa yacni tobanu u qaybin marka hore lacagihiisa halka meeloo tobanaad ayuu afar usii qaybina halka meeloo tobanaad ayuu afar usii qaybin tusaale ahaan qofkii boqol dollar oo kale markuu doonayo inuu ka sakeeyo boqol haddii toban loo qaybiyo waa toban toban dollar tobankaas dollar haddana wuxuu usii qaybinaa afar qaybood usii qaybin marka afar qaybood haddii loo soo qaybiyo waa laba iyo bar laba dollar iyo bar waa boqolka dhan intaasaa ka waajiba boqolka dhanba intaasaa ka waajiba wa yukhrij wuu bixiyaa min dalika almadkuur kaa la soo sheegay oo naqdigoo lacagta ah rubuca alcushri toban meelood afartiis ayuu ka bixiyaa marka laba boqol maxay noqonaya laba boqol oo dirham waa khamsatu daraahim rubuc cushirkeedii waa shan dirham cishruuna mithqaalanna maxay noqon waa nisfu mithqaal nisfu mithqaal ayay noqon haddii la yidhaaho siddeetan iyo shan garaanna waa laba garaan iyo boqol iyo labaatan iyo shan riigow siddeetan iyo shan garaan ka bixi markii lagu yidhaaho rubucul cushirku wuxuu noqonaa waa laba garaan boqol labaatan iyo shan riigo saasuu kuu noqon rubucul cushri wamaa iyo ladii kii zaada huwa maagu ziyaada calaa daalika nisaabi nisaabkaa aanu soo sheegnay wixii ka ziyaada fa huwa zaa'idku bixisaabihi xisaabi zaa'id zaa'idku xisaabkiisuu ahaaday yacni ulajeeddada sheekha hadalkan ula jeeda waxaa weeye haddii nisaabkii wax ka badan aada heshid wax ka badan ayaad nisaabkii heshid waxaa ka badan isagana waa la xisaabi waa la xisaabayo in laga sakeeyo zaa'idka waa waajib leanna waxaa weeye laa waqsa fi lahmaan lacagaha qayb cafisigu kuma jirto xoolaha sakadeeda waxaa ku jira qaybo cafisi oo cadad markay gaarhaan ilaa nisaabkii kale oo dhexe laga gaaro qayb waqsiaanu kusoo mari jirnay kutubta aanu soo qaadanay amaa lacagaha markii la yidhaaho wax waqsiya ma lahan cafis ma lahan wixii ziyaadaba waa la xisaabi wa minhaa waxaa ka mid ah asnaafta noocaha noocyada in laga sakeeyo ay waajib tahay zakaatu tijaara ganacsiga sakadiisii ayaa ka mid ah wa hiya zakaatu tijaara waajibatun waajibun calaa man shaksi ayay waajib ku tahay shaksigaasoo itajara ganacsaday walow fii shay-in shayba ha ka ganacsado hadduu doono shaygaasoo xaqiirin ee la yasay waxaan waxba ahayn xataa hadduu ka ganacsanayo waa waajib zakaatu tijaara waajibay ku tahay walow fii shayin xaqiirin marka lagu leeyahay yacni ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye sideedaba haddii maal aada haysato aada ka ganacsanaysid maalkaasi noocuu doona la fiirin mayo inuu geel yahay shardi ma ahan inuu ari yahay shardi ma ahan wax qaaliyahoo dheemana inaad ka ganacsanayso shardi ma ahan walow wax liitaba yaanyaba ka ganacso haddaad doonto ganacsada waxaa tahay yaanyo ka ganacsada laakiin ganacsigaagii yaanyada markii la xisaabay nisaab uu dhan yahay nisaab ayuu dhan yahay hal sanana ganacsigii waad ku jirtaa waa waajib yaanyadii waxaa waajib ka noqonaya maalu tijaara zakaatu tijaara inaad zako ka bixisid waa waajib laakiin ma dhahaysa anigu yaanyaan ka ganacsadaa haddii yaanyo aad ka ganacsatay laakiin nisaab horta makuu gaad markii la qiimeeyo yaanyada yaanyada markii la qiimeeyo qiimo siddeetan iyo shan garaan u dhiganta makuu gaartay lacagta yaanyada way ii gaartay idan marka zakada waa waajib zakadii waajib marka saasuu sheekhu ula jeedaa markuu ku leeyahay walow fii shayin xaqiirin shay xaqiir ahoo la yasaba ha ka ganacsado qofka hadduu doonayo wax dheemane qaaliya inaad ka ganacsato waxba shardi ma ahan fa tuqawamu waa la qiimeeyaa bidaacatuhu shaksiga ganacsadaha ah badeecadiisa waa la qiimeeyaa cinda aakhiri alxawl sanada aakhirkeeda agteedaa la qiimeyn bimaa iyo ladii kiiya lagu qiimeyn ushturiyat badeecada lagu soo iibiyey bihi maagaa lagu soo iibiyey masaladan wuxuu ula jeedaa sheekhu raximah ullahu tacaala markii sanadku uu dhammaanayo oo sanadka aakhirkiisii la joogo ayaa ganacsigii dukaankii iyo wixii aad ka ganacsanaysay xilligaasaa la qiimeyn maxaa lagu qiimeynaa ganacsigan badeecadan markii hore wixii aad ku soo iibisay ayaa lagu qiimeyn haddii badeecadan markii hore aad ku soo iibisay lacag soomaali lacag soomaaliyaa lagu qiimeyn haddii badeecadan markii hore aad ku soo iibsatay lacag doolara doolarkiyaa lagu qiimeyn haddii lacag kale nooc kale aad ku soo iibsatay noocaas kalea lagu qiimeyn bimashturiyad bi dukaankan markii hore badeecadu wixii yani aad ku soo iibsatay noocii ay ahayd ayaa mar walbaba lagu qiimay fa in balaqad hadday gaarto badeecadii bihi bitaqwiimi qiimayntaas nisaaban hadday ku gaarto zakaaha badeecada wuu ka zakeeyaa qofkii ganacsadaha ahaa birubuc اlcushri rubcu lcushur ayuu uga zakeeyaa rubuc cushurkaasoo min qiimatihaa badeecada qiimadeedii ka mid a wailaa haddaysan nisaabba gaarin sanadkii markii la qiimeeyey dukaankii nisaab hadduusan dhammayn falaa zakaata zaka ma ahaanin fiiha fi tijaara ganacsigaas iyo badeecadaas wax laga sakeynayo markaa malaha masaladan wuxuu la jeedaa sheekhu raximah ullahu tacaala haddii la qiimeeyey ganacsigaagii ganacsigaagii wuxuu gaaray nisaab siddeetan iyo shan garaan lacag u dhiganta ayuu dukaankii gaaray haddii dukaankii nisaab uu kuu gaaray zakaaha badeecadii qofku inuu ka sakeeyo waa waajib qadarku uga sakeynayana muxuu yahay birubuci alcushri wuxuu uga sakeynaa rubculcushri oo sidii hadda aan lacagahaanu ku soo qaadanay oo kale dukaankii waa la qiimeyn haddii la qiimeeyo tusaale ahaan kun doolar kuu noqday kun doolar hadduu kuu noqday waa mihaal ahaan inkastoo kun doolar siddeetan iyo shan garaan aysan ahayn oo nisaab aysan ahayn leannahu siddeetan iyo shan garaan markii la yidhaha hala qiimeeyo waa ilaa ugu yaraan afar kun oo doolar xawaali meelahaasuu tegi laakiin tusaalaan ula jeedna tusaale haddii kun doolar uu kuu gaaray maxaa cushur u ah boqol boqolkaas isagana afar meelood usii kala qaybi boqolkii naftiisii afar meelood ayaad u qaybi laba meelood haddii loo qaybiyo waa konton kontonka haddii laba loo qaybiyo waa shan iyo labaatan rubci marka muxuu noqonaa waa shan iyo labaatan labaatan iyo shantaas ayaad kunkii dhammaa ka dhiibi kunkii doolarba labaatan iyo shan doolar ayaa rubuulcushri u noqon fa in balaqad hadday gaartay badeecadii bihi bitaqwiim qiimeynta haddii nisaaba nisaab ay ku gaartay zakaaha badeecadii uu ka sakeyna laakiin marka la qiimeynayo mar walbaba marka la qiimeynayo see wax loo qiimeeya dadka qaar ganacsadaha waxay sameeyaan markii dukaanka ay qiimeynayaan ama ganacsigooda ay qiimeynayaan waxay ku qiimeeyaan badeecadii markii hore ay ku soo iibiyeen kharashkii lacagtii ay ku soo iibiyeen taasina khalad wey leannu tusaale ahaan markaad qiimaynayso loorka burka ah oo dukaanka ku yaalla loorka burka tusaale ahaan adiga hadduu kuugu fadhiyey labaatan doolar labaatankaa doolar inaad ku qiimayso ma aha ood ku xisaabiso maxaad ku qiimayne waxa adigu sida qaalibkaa aada iibinaysid waxaad iibinaysid wey waxaad qiimeynayso adiga loorkii haddii labaatan uu kugu fadhiyey dadweynahana aad ka iibinaysay labaatan iyo shan dollar aad ka iibinaysay hadhow dukaanka markaad xisaabinayso labaatan iyo shan wey waxaad xisaabayso oo masaakiinta aad u qaybinayso leannu haddii aad tidhaahid loorkan burka ah wixii iigu fadhiyey asalkii hore labaatan dollar iigu fadhiyey anigana labaatankiiaan qiimayn markaan xisaabayo haddaad tidhaahid aawa ribixii sakadiisii faa'iidada kuu saaran shanta doolaroo kuu saaran aawa sakadeeda waxaa imanaysa markaa weligiisba inuu ka sakeeyo usuushii maalka maalka usuushiisii inuu ka sakeeyo laakiin faa'iidaba uusan ka sakayn wax faa'iide ah inuusan ka sakayna marka qofka imanayo idan marka faa'iidada iyo ra-sulmaalka labadaba in laga sakeeyana waa waajib haddii marka ra-sulmaalkii ra-sulmaalkii iyo ribixii ribixii isaga nashadiisa waxaa loo dumi yacni dhinaca ra-sulmaalkaa loo leexin xisaabtii sanadkii xisaabtii xawlkii ayaa isagana loogu dumay mar walbaba nisaabkana waa lagu kaamil yeeli birubuc lcushri ayuu uga sakeeyaa rubuc cushirkaasoo min qiimatihaa badeecada qiimadeedii ka mid a wa ilaa haddiisan nisaab gaarayn dukaankii hadduusan nisaab u gaarin falaa zakaata zaka ma ahanin fiiha tijaaradaas ganacsigaas wax zakaa ma laha uma markaa kabacdi in malaka hadduu milkiyey maala tijaarati ganacsiga maalkiisii hadduu milkiyey bicayni nisaabin waxyaalaha kale oo iyadana khaladaadka dadka ganacsiga ah markay zakada bixinayaan ay galaan waxaa ka mid a maalan dukaankii ama ganacsigii qofaa u imanayo canshuur iyo waxbaa laga qaadaya nin askariya canshuur ka qaadaya buuguu la soo baxaa not buuggiisuu la soo baxaa waa nood garaynaa wuxuu leeyahay konton doolara canshuura la iga qaado hadhow wuxuu u niyeysanaa zakadii zakaduu ka jaraa maalkii masaakiintii ayuu ka jari waa maal yacni xoog looga qaaday oo khasab looga qaaday waa noodgaraynaha wuxuu leeyahay meel gooniyahan ku qoran konton doolarsu askarigu igama qaadin meel gooniyahan ku qoran haddana waa la soo canshuuray gawaari iyo waxaasu ka ganacsadaa ama raashin dekedaa lagu soo canshuuray dekedda wixii lagu canshuuray haddana waa qoraa hadhow haddii zakadii ay usoo baxdo tusaale ahaan toban kun oo doolar inuu ka sakeeyo wuxuu leeyahay wixii canshuur layga qaadoo dhan aan ka jaro zakaan u niyeysta waaba bixiyey kuwaas laga bixin masaakiintii muxuu usoo reebay wax yaroo masaakiinta usoo reebay usiinaa bis taas waxaa weeye waa baatil ma bannaano xoolo qasab lagaaga qaatay ama xoog lagaaga qaatay ma ku xisaabi kartid xuquuqdii masaakiinta xaaraan wey xaq miskiin maxaad ku xisaabi kartaa xuquuqdii miskiinka waxaad ku xisaabi kartaa tusaale ahaan nin miskiinaa kuu yimid ama qaraabo ah ama deris ah ama saaxiibkaa kuu yimid wuxuu kuu soo doontay sadaqo sadaqada markaad siinaysid ninkaa qaraabada ah ama saaxiibkaa kuu yimid haddii aada sadaqadaa buugga intaad la soo baxdid aada ugu xisaabtid oo maalkii zakada aada u xisaabiso waa saxiix taas leanna qofkani xoog kaagama qaadanayo qofkan waa qof miskiina xoog kaagama qaadanayo marka maalka qaraabadu ay kuusoo doonatay oo sadaqada ah ama qofka saaxiibkaa aada siinayso sida afdalka laakiin maxay tahy sida fiican oo ku ajir badan kaas naftiisa inaadan sakada xataa u xisaabin wixii qaaraan lagaaga qaadayo oo masaakiinta maaragtaa yani xuquuqdooda inaadan ku tirin ama dadka qaraabada ay kuusoo doonteen waxaa wanaagsan kana inaad u niyeysato yacni sadaqo oo sunno ah wixii dadka qaraabadu ay kaa qaateen wixii markaa hadhow sanadka markaad xisaabinaysidna kii waajibkaa isagoo dhammaystiran ad iska bixiso hada huwa alafdal sida fadliga badan waa sidaas laakiin mas'ale ahaan markii la yidhaha ma ku ansixe markii la yidhaha ma ku ansixe markii la yidhaha way ku ansixi wixii qof qaraabaa baqaarkaaga soo hor istaagay ama qof miskiinoo baqaarkaaga soo hor istaagay waxaad siinayso way isaga ansixi haddii meel aad ku qorato hadhow waad ka jari kartaa waad dhihi kartaa intaas horaan u bixiyey adoo sakadii u niyeystay laakiin waa shardi in niyadu ay xaadir tahay oo maal zako inaad u niyeysatay shardi wey uma in malaka qofku hadduu soo milkiyey maala tijaarati ganacsiga maalkiisii bicayni nisaabin nisaab naftiisii hadduu kusoo milkiyey cayn bimacnaa nafsi bicayni nisaabi nisaab naftiisii hadduu kusoo milkiyey nisaabkaasoo min dahabin dahab ah aw amase fidatin fida ah aw amase biaqala ama wax ka yar uu kusoo milkiyey min nisaabi nisaab wax ka yar hadduu kusoo milkiyey walxaal laakiin fii milkihi shaksiga milkigiisana tamaamuhu tamaamu nisaabi nisaabka dhammaystirkiisa uu milkigiisa ku jiro fa awalu lxawli sanadka bilowgiisii min xiini milki naqdi lacagta milkinteeda milkintaa wakhtigeedaa laga bilaabay sanadka maalintuu lacagta milkiyey ayaa sanadka koow laga leeyahay markaa masaladan maxay tahay ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye mas'alada hore wuxuu ku yidhi huma in malaka maala tijaara maalkii ganacsiga hadduu soo milkiyey bicayni nisaabin nisaab naftiisa hadduu kusoo milkiyey nisaabkaasoo min dahabin dahab ah aw fidatin ama fida ah yacni dukaankan markaad camiraysay dukaanka waxaad ku camirtay wax nisaab dhan markii horeba wax nisaab dhan aad ku bilowday oo dahabkii nisaabkiisii siddeetan iyo shantii garaan ayaa dukaanta lacag ahaan aad ku camirtay markii horeba ama yacni fidadii nisaabkeedii nisaabkaasaad dukaanka markii horeba aada ku camirato markii horeod ganacsiga bilaabaysay ayaadba nisaab ku bilowday lacag nisaab dhan ayaad markii horeba ganacsiga ku bilowday haddii lacag nisaab dhan markii horeba aad ganacsiga ku bilowday fa awalu lxawli sanadka xaggee laga soo bilaabi min xiini milki naqdi lacagta aada dukaanka ku camirtay maalintii aada milkisay maalintaasaa sanadka ku bilaabana oo laga soo xisaabi laakiin sanadku ma ka bilaabaysid maalintii dukaanka aada furatay waa fahamteen soo maha maalintii dukaanka aada furatay sanadka kow laga dhihi maayo sanadka kow maxaa laga dhigi maalintii lacagta sanduuqaaga ay soo gashay leannahu ulajeedada waxaa weeye lacag nisaab dhan ayaa dukaanka ku furatay maalintii dukaanka aada furatay sanadka laga bilaabi maayo waxaa laga bilaabay maalintii lacagtaas aada soo milkisay maalintaasaa laga bilaabay waxaa kaloo la mid uu ku yihi sheekhu raximah اllahu tacaala aw amase biaqala ama wax ka yar ayuu kusoo milkiyey maalu tijaarihii maalu tijaarihi wuxuu kusoo milkiyey wax ka yar min nisaabin lacag nisaab ka yar uu dukaanka ku furay lacag nisaab ka yar ayuu dukaanka ku furay laakiin wa fii milkihi horeyaa waxaa milkigiisa ugu jiray tamaamuhu tamaamu nisaab wax nisaabka taam yeeli kara ama buuxin kara ayaa guriga u yaallay oo lacaga isagana xaggee laga bilaabay sanadkii fa awalu lxawl sanadka bilowgiisa min xiini milki naqdi waktigii lacagtan uu milkiyey waktigaasaa kow laga leeyay ee la kow laga dhihi maayo xilligii dukaanka uu furay leannu dukaanka wuxuu ku furay lacag nisaab ka yar laakiin sanduuqa maxaa ugu jira nisaabkaas wax buuxin kara nisaabka lacag buuxin karta ayaa sanduuqa ugu jira lacagta sanduuqa ugu jira markuu soo milkiyaa sanadka laga bilaabay markaas wa in malaka qofku hadduu soo milkiyey maalahaa maala tijaara ganacsiga maalkiisii hadduu soo milkiyey bicuruudi qinyatin badeeco kayd ah badeeco u kaydisnayd ayuu dukaanka markii hore uu ku furay maalu tijaarihii aw amase bidahabin ama dahab aw fidatin ama fido ayuu maalu tijaarihii kusoo milkiyey dahabkaasi fidadaasoo aqala ka yar min nisaabin nisaab ka yar walaysa fii milkihi shaksiga milkigiisana kuma sugna tamaamuhu tamaamu nisaab nisaabkii taam noqoshadiisii ma haysto sanadku markaa xaggee uga bilaawmi fa awalu lxawli sanadka bilowgiisii yowma bad-i tijaara ganacsiga bilowgiisii maalintiisii maalintaasaa kow laga leeyay maalinta dukaanka furay maalintaasa kow leeyahay waa laba mas'aloo kale labadan mas'alo masalada ugu horeysa waxaa weeye qofkii dukaanka wuxuu ku furay bicuruudi qinya badeeco kayda lacag maba ku furinba dukaanka lacag mau ku furine badeeco guriga u tiilay badeecada maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya arigi iyo geel ari iyo geel uu ku bedelay dukaanka qofku dukaan kala wareegay oo dukaan ugu yaallo maalan camiran ayuu geelay ari uga bedeshay dukaankii dukaankii marka maxaa lagu furay badeecee lacag laguma furay badeeca lagu furayo lacag laguma furay badeeca haddiiba lagu furay dukaanku goormuu sanadka u bilaawmi marka sanadku wuxuu u bilaawmi yowma badi tijaara maalintii ganacsiga u bilaabay ee la dhihi maayo maalintii badeecadan aada soo milkisay ayaa sanadka kuu bilaabay ma la dhahay masalada labaadna waxaa weeye dukaanka lacaguu ku furay lacag dahab ama fido oo laakiin nisaab ka yar gurigana ama sanduuqana uguma jiro nisaabkii wax lagu buuxin karo wax nisaabkii lagu buuxin karo sanduuqa uguma jiro goormaa la bilaabay sanadka fa awalu lxawd yowma badi tijaara maalintuu ganacsiga bilaabo labada masalaba wa minhaa waxaa ka mid ah asnaafu zakaat zakada noocyadeeda waxaa ka mid ah zakaatu zarci zakaatu zarci abuurka zakadiisii iyo wathimaari miraha zakadoodii ayaa ka mid ah waxyaalaha in laga zakeeyo ay waajib tahay sheekhu wuxuu noo soo sheegay dahabkii fidadii iyo wixii maqaamkooda istaagi karo oo lacagaha kale ah iyo maalu tijaara ayuu noo soo sheegay wuxuu ku leeyahay sheekha waxyaalaha laga zakeeyo waxaa ka mid ah zakaatu zarci zarciga waxaa la yidhaha wixii geedaha waaweyn aan ahayn maalan ganleydii zarciga ganleydii masagadii oo kale digirtii oo kale baalkan haruurkii oo kale masagadii waxyaalaha yaryarka ah waxaa la yidhaha zarci zarciyaa la yidhaha wixii geed weynoo istaagi karaa sida maalan timirtii iyo cinabkiina waxaa la yidhaha athimaar miraa la yidhaha waxaa geedka weyna fiqhiga mustalaxaadka uu isticmaalo fiqhiga mustalaxaadka uu isticmaalo waxaa ka mid ah zarcina waxaa loo yaqaan wixii yar yar ah oo maalan yani ganleydii iyo digirtii masagadii waxaa yararkaa waxaa la yidhaha zarci himaar mirana maxaa la yidhaha mirana waxaa loola jeedaa waa alcinabu watamru waa cinabkii iyo timirtii intaas way wa minhaa waxaa ka mid ah asnaafu zakaat noocyada laga zakeeyo waxaa ka mid ah zakaatu zarci abuurka zakadiisii oo loola jeedo ganleydii iyo digirtii iyo masagadii iyo beriiskii iyo loola jeedo iyo wathimaari mirihii zakadoodiyaa ka mid a mirahana maxaa loola jeedaa anu nihi laba shay bis waa timirta iyo cinabka bis ayaa loola jeeda laakiin loolama jeedo mooskii iyo yaanyadii iyo maalan cambihii oo kale iyo kuwaa loolama jeedo liannahu kuwaas haddaysan ganacsi ahayn zakadooda waajib ma ahan maalan beera kuu baxday beertii waxaa kaaga baxay yacni waxaa kaaga baxay sisin ama waxaa kaaga baxay yaanyaa kaaga baxday ama cambaa kaaga baxay ama moosaa kaaga baxay ganacsina ma aha zakadooda waajib ma aha inaad ka sakayso waajib ma aha liannahu geedo waaweyn oo miro ah oo laga sakaynayo laba unbaa ka jirta waxaa ka jira waa timirta iyo cinabka bis labaas bisaa laga sakeeya geedaha waaweyn amaa wixii miraha kale miraha kale yaanyadii iyo waxyaalahan maaragta cambihii oo kale iyo mooskaas oo kale iyo liintii oo kale iyo zaytuun iyo waxaas oo dhan zakadooda waajib ma aha zakadooda waxay ku waajibi kartaa hal shay inaad ganacsi u adeegsanaysid ganacsi laakiin dadka hadda beeraha beeraha moosku uu u baxayo ama cambuhu uu u baxayo waa dadka ganacsada dadka ganacsada w markaasoo kale zakadu hadda waa waajib haddaad wixii aad ka ganacsanaysid zakadu waajib wey laakiin beertan haddaadan yani ugu talagelin cambahan kuu baxay ama mooskan kuu baxay haddaadan ganacsi ugu talagelin ee wax masaakiinta aad isaga sadaqaysanayso iyo waxaad adigu iska cunayso hadday tahay zakadooda waajib ma aha wa minhaa waxaa ka mid ah asnaafu zakaat zakaatu zarci abuurkii yaryarka ahaa zakadiisiyaa ka mid a iyo wathimaari mirihii zakadoodiiyaa ka mid a fa zakaatu zuruuci abuuryaalka zakadoodii waajibatun waajib fi lquuti quudka raashinka la cuno oo la quudaysto ayuu ku waajibaa faqad oo kali ah wadaalika kalxindati qamadigii oo kale waalarusi beriiskii oo kale waalcadasi digirtii oo kale waxyaalaha quudka loo isticmaalo bisaa sakadooda ay waajibta wixiiba la beerto zarci ah wixii la beerto zarci ah waxaa sakadooda ay waajib tahay wixii quud raashin loo isticmaalo sida ganleydii digirtii beriiskii qamadigii waxyaalaha quudka loo isticmaalo amaa wixii aan quud loo isticmaalin oo qudaar loo isticmaalo sakadooda waajib ma aha ilaa inaad ganacsi ula jeedo mooye maalan yaanyo kalea kuu baxday sakadooda waajib ma aha ilaa maalu tijaaro inay tahay maahan waxaa ku baxday sisintii oo kale sakadooda waajib ma aha ilaa maalu tijaaro inay tahay maahan mooskii oo kale waxaas oo dhan maalu tijaaro markay noqdaan unbaa zakadoodu ay waajib tahay wa zakaatu himaari miraha zakadoodii waajibatun waa waajib fi tamri timirta iyo wazabiibi faqad oo kale ah soo ma aragti wixii miro ahoo kuu baxa waxay zakadoodu waajib ka tahay timir iyo zabiib bis timir iyo zabiib bis ay waajib tahay wa tatacallaqu zakaatu zakadu waxay la xiriirtaa oy ku tacalluqi bilxabbi xabadda raashinka ah ayaa zakadu ay ku tacalluqdaa idaa waktigii zakadu ku tacalluqdaahoo sambala uu sabuul bixiyo xabbigu xabadda raashinka markay sabuul noqoto oo washtadda alxabbu xabadda raashinkaana ay adkaatay xoog yeelato xilligaasaa zakadu ay waajib tahay xilliga zakadu ay waajib tahay wuxuu ka hadli sheekha qofku haddii beertu ay u baxdo goormaa la dhihi karaa beertan zaka ku tacalluqday zako ayaa ku tacalluqday goormaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa uu yihi sheekhu markii sabuul beertu ay sabuul bixiso xabadduna ay adkaato xabadduna ay adkaato si fiican ay u bislaato markaas way marka la leeyahay zakadii ayaa ku tacalluqday wa bihimaari mirahana zakadu way ku tacalluqdaa idaa waktigii baddaa uu soo daahiro salaaxuhaa salaaxu himaar miraha bisaylkooda salaax waxaa loola jeedaa bimacnaa annadji bisaylkaa loola jeedaa wa bihimaari mirahana zakadu way ku tacalluqdaa idaa waktigii ku tacalluqi baddaa uu muuqdo salaaxuhaa salaaxu himaar miraha bisaylkoodu markay muuqdaan mirihii maxaanu soo sheegnay laba shayaa miruhu zakadu ay ku waajibtaa hanu soo marnay waa atamru wazabiib bis labadaas markii iyaguna ay bislaadaan markaasaa sakadooda ay waajib tahay laakiin laa tukhraju laakiin lama bixiyo min kullin mid walba zakadii lagama bixiyo kulligaasoo minhaa min almadkuuraat waxyaalihii lasoo sheegay ka mid a waxaa lasoo sheegay maxay yihiin waa zarcigii iyo himaartii zarcigii iyo mirihii zakada lagama bixiyo ilaa idaa balaga hadduu gaaro maahane almadkuuru kii lasoo sheegay nisaaban inuu nisaab gaaro maahane bacda alqadci beerta markii laga soo gooyo ka bacdi oo zarciga lasoo guro markii lasoo guro lasoo gooyo ka bacdi inuu nisaab gaaro maahane watajfiifi qallajinta ka bacdi markii la qallajiyo ka bacdi uu nisaab gaaro watasfiya saafiyeelid ka bacdi oo sabuulkii markii gallaydii sabuulkii laga soo saafi gareeyo markaas ka bacdi markaasaa la leeyahay hala xisaabo beertu ma dhan tahay khamsatu awsuq nisaab ma dhar tahay markaa kabacdiyaa la leeyahay laba masalo sheekhu kuu sheegay labada masalo kuu sheegay waxaa wooy mas'alatu tacalluqi zakaat iyo mas'alatu ikhraaji zakaat laba masalay kala yihiin mas'alatu tacalluqi zakaat iyo mas'alatu ikhraaji zakaat tacalluqi zakaat maxaa loola jeedaa beertan alla ilaahay zakaa ku waajibtay marka la leeyahay goormow waa markii sabuulka waxa ku dhex jira oo xabadda ah xabaddu ay adkaato raashinka oo ay bislaato markaas horta waxaa la leeyahay beertan zakaa ku waajibtay wakti alikhraajna goormow goormaa la leeyahay waa la bixinaa oo waa la xisaabi marka la bixinayo o la xisaabayo waa beertii markii lasoo gooyey la qallajiyey xabaddii qobkii iyo waxaasoo dhan laga saafi gareeyey markaas kabacdiyaa la xisaabiyo laleeyahay khamsato awsuq beertu ma dhanta marka labada mas'alo mas'alatu tacalluqi zakaat masalada marka laleeyahay beertan zakaa ku tacalluqday oo zakaa ku waajibtay maxay tahay faa'iidada ay leedahay haddaan ba la bixinay maalan waxaan idhi beertii sabuulay bixis sabuulkii waa adkaaday waa bislaaday welina lama shafin welina lama shafin oo sabuulkii iyo lagama saafi garayn weli ganleydii maxay tahay zakaa ku tacalluqday maxaa loola jeedaa haddaanba beertii la shafin zakaa ku tacalluqday maxay tahay macnaha loola jeeda macnaha loola jeeda waxaa weeye ninkii maaliga ahaa oo beertaa iska lahaa lacalla hadduu beerta dhan iska iibsado iyadoo beertii aan la shafin beerta iyadoon la shafin oo sanadkiina uu dhammaado iyo beertii ay baxday beertii waa baxdo sakadii way ku tacalluqday oo badarkii uu bislaaday ayuu beertii iska iibsaday beertii wuu iibsaday qayb ka mida wuu iibsaday raashinkii qayb ka mida intuu iska gurtay uu iska iibsaday hadhow marka beertii waxaa lagu xisaabi qaybtii uu suuqa geystay oo u iibsaday masaakiinta xisaabtoodii waa ku jirta halkeena la yidhi waa kugu xisaabantaa fa calayka damaanu adigaa damaanaya war hadda beertii ma goyne maxaa dhacayoo sabuulka iyo kama aanan bixine see u damaani haddii waktiga beerta aada goosanaysay ood iibsanaysay oo suuqa aada goynaysay waxaa la gaaray waktu tacalluqi zakaati bibustaanika waktigii zakadu ay beertaada ku waajibtay kabacdi ayaad maalkii masaakiinta iibsatay waa la fahmanta soo maha marka laba mas'alay kala noqonayo marka kitaabku uu leeyahay beertan waxaa ku tacalluqday zako macnaheeda waxaa weeye hadduu qofkii beertii oo sabuul bixisay oo bislaatay hadduu iibsado maalkii masaakiinta isagaa laga raba waa qoortiis leannau xilli beerta zakadeedii la gaaray ayuu iibsaday raashinkii laakiin wakti alikhraajina waa mas'alo kale marka masaakiinta la bixinayo la siinayana oo la xisaabayana waa wakti kale wey taas waa markii sabuulkii iyo wixii laga saafi garayo ka bacdi wa nisaabu kullin mid kasta nisaabkiisii kulligaas oo minhaa min almadkuuraat waxyaalaha lasoo sheegay ka mid a mid kasta nisaabkiisii khamsatu awsuqin waa khamsatu awsuq shan dibrar wey khamsatu awsuqaas oo saafiyatun ee saafi ah oo sabuul iyo midna aan lagu xisaabinayn sabuulkii iyo midna aan lagu xisaabinaynin khamsatu awsuq beeraha nisaabkooda oo dhan khamsatu awsuqaas wey ama timir ha noqdo ama genley ha noqdo ama zabiib ha noqdo wuxuu doono ha noqdo nisaabku khamsatu awsuq khamsatu awsuqa waa mustalax la isticmaali jiray xilligii nabigeena sala allahu calayhi wasalam xisaab wax lagu xisaabi jiray xilligii nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay ahayd khamsatu awsuq laakiin hadda wax la isticmaalo maahano hadda waxaa la isticmaalaa suus iyo koombo ayaa wax lagu xisaabiyaa suuska iyo koombada markii la yidhaaho khamsatu awsuqaas waa saddex boqol oo suus wey saddex boqol oo suus wey khamsatu awsuqa marka lagu leeyahay waa beerta markay kuu gaarto saddex boqol oo suus markaasaa lagu leeyahay nisaab ayay beertaadu ay dhantay saddex boqol oo suus markii koombo loo bedelana ilaa halkii suusba afar koombow halkii suusba afar koombow haddii koombo loo bedelo waxay noqonaya kun iyo laba boqol oo koombo kun iyo laba boqol oo koombo haddii beertaadu ay noqoto markaas way marka lagu leeyahay zakada inaad ka bixiso waa waajib uma markaa kabacdi in suqiyad beertii haddii lagu waraabiyey bilaa tacabin dhib la-aan zukiyad beerta waxaa laga zakeeyaa bilcushri cushuraa laga zakeeyaa kaamilan xaal wey cushurku mid dhammaystira wuxuu ku leeyahay sheekhu beerta imisaa laga bixin nisaab haddii gaartay masaakiintii meeqay ku leeyihiin masaakiintii waxay ku leeyihiin beerta wixii ka soo baxay toban markii loo qaybiyo ay hal meel leeyihin cushur toban markii loo qaybiyo raashinkii hal meelay leeyihin hal meel ay yeelanaya oo maalan markii la yidhaaho yacni cushur ha loo xisaabiyo kun iyo laba boqol cushurkeedu boqol iyo labaatanay noqon boqol iyo labaatan koombo kun iyo laba boqol oo koombuu ahaa markaan koombo u bedelnay khamsata awsuq cushur markii la yidhaaho waa boqol iyo labaatan koombo boqol iyo labaatankaas koombo ayaad bixinay oo waajib ah waa haddii beerta markii hore yacni lagu waraabiyey oo ay ku cabtay dhib la-aan webi iyo waxaas la mida webi ilaahay u keenay iyo roob iyo haddii beertu ay ku cabtay cushuraa waajib ah oo kaamil ah waa in suqiyad beertii haddii lagu waraabiyey bitacabin dhib dhib haddii lagu waraabiyey oo maalan qarash iyo matoor la kicinayo iyo matoor maaragtaahay u baahan baasiin u baahan iyo waxaa haddii beerta looga shaqeeyo oo qarash uu ku baxay zukiyad waxaa laga zakeeyaa beertii binisfi alcushri cushurka niskiis boqol iyo labaatankii koombo waa lixdan koombo markaas lixdan koombo ayaa masaakiintii markaa la siiyay wa minhaa waxaa ka mid ah amwaal zakaat zakada xoolaheedi waxaa ka mid ah zakaatulfidriyaa ka mid ah zakada la yidhaaho zakaatulfidri wahiya zakaatulfidri waajibatun waajib wey calaa man shaksigay waajib ku tahay shaksigaas oo malaka shay-an shay milkiyey shaygaasoo zaa'idan ka badan can ma-unatihi nafaqadiisii qarashkiisii biilkiisii ka badan wa ma-unati ciyaalihi ciyaalkiisa ciyaalkaa biilkoodiina ka badan wuxuu ku leeyahay sheekhu zakaatulfidri waxay waajib ku tahay qofkii maalinta ciidda iyo habeenka ciidda nafaqadiisii iyo nafaqada ciyaalkiisii wax ka badan haysta maalinta ciidda iyo habeenka ciidda nafaqadiisii iyo nafaqada ciyaalkii wax ka badan qofkii heli kara ay waajib ku tahay zakada la yihaaho zakaatu اlfidri iyo wa mamaaliikihi iyo wixii uu milkiyey nafaqadoodii ka badan wixii asagu uu milkiyey oo addoommadii ah daabadihii ah daabadihii uu milkiyey nafaqadoodii wax ka badan qofkii heli kara laylata alciidi habeenka ciidda iyo wa yowmahu yowma alciid iyo maalinta ciidda wax ka badan heli kara qofkaasi waajib ku taha zakaatu lfidri amaa maalinta ciidda iyo habeenka ciidda qofkii aan nafaqadiisiiba heli karin oo carruurtii biilkoodiiba aan heli karin maalintii ciidda wax zakaatulfidriga waajib ku ah ma jiraan wa yukhriju shaksu shaksigu wuxuu bixiyaa saacan hal suus ayuu can nafsihi naftiisa hal suusuu ka bixin waa afar koombow wa saacan hal suusna wuu bixiyaa can kulli man shaksi kastana hal suusuu ka bixiyaa shaksigaasoo yalzamuhu uu qofka musakiga ah oo sakada bixinayo uu ku laasimayo ma-unatuhu shaksigaas nafaqadiisu ay ku laasimayso oo min almuslimiina muslimiintii ah walow kaana shaksigaas nafaqadiisu ku laasimtay radiican carruur naaska nuugayaba ha noqdo carruur naaska nuugayaba ha noqdee in sakada laga bixiyaahi waajib wuxuu ula jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala adiga nafsadaadana waxaad ka bixinaya hal suus qof walba oo inaad biisho ay waajib kugu tahana waalidkii xaaskii carruurtii qof walbana hal suusaad ka bixin qofka aada sakada ka bixinayso oo biilku uu waajibku ugu yahana shardi ma aha qof weyn inuu yahay walow radiican ba allah ka dhigo carruur yaroo naasnuugaba allah ka dhige waa waajib sakadii in laga bixiyo wa yakuunu saacu suuskuna wuxuu ahaadaa min haalibi quuti ahli اlbeled ahlulbeledka quudkooda quudka haalibkiisu ka ahaadaa suusku fii haalibi sanati sanada haalibkoodana ay quudaystaan sanada haalibkooda ay quudaystaan wuxuu la jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala zakaatulfidriga nooca aada bixinayso waa nooca magaalada sida haalibkaa laga cuno sida haalibka ah magaalada haddii sida haalibkaa ganley laga cuno ganleyaa waajib inaad bixiso magaalada sida haalibkaa haddii beriis laga isticmaalo beriisaa waajibka u noqonaya inaad bixiso magaalada sida haalibkaa qamadi haddii laga cuno qamadigaasaa waajibka ugu noqonaya inaad bixiso fii haalibi sanana maxaa loola jeedaa fii haalibi sana fii haalibi sana ulajeedada sheekhu ka leeyahay waxaa weeye magaaladii raashin badana laga cunaa tusaale ahaan raashin badan haddii laga cuno waxaa la fiirinaa sanadka maxaa u badanoo la cunaa ma galeyaa u badan sanadkaas mise waxaa u badan beriisa u badana la dhiibi haddii galeyda u badan tahay galeyaa la dhiibi haddii beriis u badan yahana beriiskaa la dhiibi haalibu sana maalan sanadkii sideed bilood sideed bilood waxaa la cunaa beriis magaalada cuntaa afarta biloodoo sanadka ka soo harana waxay cunaan galey beriiskiyaa waajiba ilaa haalibu sana isagaa la cuna isagaa la bixinaa marka wa qadruhu qadru saaci suuska qadarkiisuna suusku intee leeg yahay cabirkiisa wa qadruhu qadru saaci suuska qadarkiisu arbacu xafanaatin afar sacab wey afar sacab afartaa sacaboo bikafeey muctadili اlkhilqa qof abuuristiisu ay dhexdhexaad tahay labadiisa calacalood ah yacni ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye sheekhu wuxuu ku leeyahay qof abuuristiisu ay dhexdhexaad tahay oo aada aan u yacni calacalo waaweyneyn qof calacalihiisu ay aada u yar yihiinna aan ahayn ayaa afar goor qaadaya raashinka meesha ku shubay afar goor hadduu meesha saa ugu subo waaba suusba halkii mar maxaa laga xisaabiyey inay gacantiisu qaadayso hal koombo afartii koombo kaas wey waa qof muctadilulkhilqa ah haddii la yidhaaho miisaan ha lagu xisaabiyo wa wasnuhu wasnu asaac suuskaas miisaankiisuna khamsatu ardaalin waa shan rodol iyo wa hulutun rodol saddex meelood loo qeybiyey halkiis meel rodoladaasoo biridli baqdaada magaalada baqdaad rodolkeedii ah haddii la yidhaho hala miisaamo miisaankii rodolkii baqdaad haddii la yidhaho lagu miisaamona suuskii wuxuu noqonaa shan rodol iyo hal rodoloo saddex meelood loo qeybiyey halkiis meel saasuu noqonaa rodolkaasoo weliba lagu xisaabayo rodolkii baqdaad baqdaad waa caasimadda ciraaq caasimadda ciraaqa waxaa la yidhaha baqdaad waa xilligii kutubtan la qorayay miisaankii la isticmaali jiray ayaa wuxuu ahaa rodol rodolaa la isticmaali jiray laakiin hadda miisaanka innaga la isticmaalo rodol lama isticmaalo waxaa la isticmaalaa garaan garaan ayaa la isticmaalaa marka waxay noqonee garaan markii la yidhaaho oo ha loo sameeyo markii la yidhaaho waa ilaa yacni saddex kun iyo boqol iyo labaatan iyo shan garaan saddex kun boqol labaatan iyo shan garaan wey yacni tusaale ahaan waa saddex kiilo ilaa halkii kiiloba kun garaan wey halkii kiiloba waa kun garaan kiilada kale waa kun garaan marka waxay noqonee saddex kun oo garaan wey waa saddex kun oo garaan boqol labaatan iyo shan saasay noqonaya waa markii la yidhaaho garaamka inagoo aan naqaano ha lagu xisaabo adiga waa saddex kiilo iyo wax yar oo la raacinayo wax yar oo la raacinayo wallahu subxaana wa tacaala